tahay adeegyadeedii kala duwan kuwii bangiga ahaa iyo kuwii ganacsiga intaba waa socdaan sidaad ka wada warhaysaanba waxaa in dhawaalada aan ku jirnay diyaargarowga gobashii ka dhacaysay meegarile oo goobo labadeed ahayd oo lagu nabdinahayay laba beelood oo in muddaa ku dirarayay deegaanka cagaara iyo aaga muxuu ahaa meegarile arrintaas marka hadda waxaa la fidiyey gobashii waxaana tegay fuud kala duwan oo beeshii gobasha dhigtay iyo dhanka degmada buurtino baa halkaa isugu tegey ilaa iyo beriina waxaa la filahayaa inay imaan doonaan beelihii kale oo maaragtay halkaasi lagu nabdeyn lahaa marka halkaasay maraysaa goormuu furmayaa marka guddoomiye shirkaasi
dadkaasi wuxuu furmayaa beri meeshaa danbuu sabtiduu furmayaa sida maaragtay qorsho hadda lagu wado saan maaragtay xag rabbi uusan ka baaqan yaa kasoo qaybgalaya marka shirkaas
waxaa kasoo qaybgelaya isimo uu ka mid yahay islaam bashiir silan cabdulle imaam cabdiwahaab maxamed gurey amiir maxamuud oo dhankaan cumar maxamuud ka socda iyo nabadoonadii waxgaradkii iyo ganacsatadii iyo qorbajoogtii dhinaca kale waxaa kasoo gelaya waxaa kasoo qaybgelaya garaadka garaad jaamac garaad cali garaadka bahar samaa iyo garaadka jaamac siyaad garaad jaamac iyo isimo kaleeto isla beesha xaggaas rubahantaa runtii w waxaa kasoo qaybgelaya suldaan garaase iyo isimo kale oo ka imaanaya iyo nabadoono iyo waxgarad iyo ganacsato ka imaanaysa dhanka garoowe intaasoo dhan way ka casuman yihiin waana imaanayaan haddii lahayn guddoomiye ma aha mushirka ugu horreysa oo labadan beelood oo walaalaha lagu heshiisiinayo waxaa jiray shirar badan oo nabadeyn oo labadan beelood ee horey loogu soo qabtay kuwa degmada buurtile ka dhacay iyo kuwa baadiyaheeda ka dhacay marka shirkani muxuu kaga duwanaan doonaa kuwii hore ee hore u burburay
faadimo waa arrin su-aal fiican weeye kuwii hore waxay ahayd kuwo lagu dhex jiray oo la dhexdhexaadinayay oo ama isnimanka kala yimid jubbaland iyo kilalka shanaad ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya iyo gobolada bari isimo ka kala yimid baa ku kala dhex jiray waxaa kaloo jiray dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo amniga iyo shirkaba qabanqaadadiisa ayagu lahayd oo runtii aysan u madax banaanayn labada beelood laakiin hadda qorshuhu wuxuu yahay in labada beelood ayagu ay kafool kafool wada hadlaan waxa jirana ay dhamaystaan ergada kaleeto hadda aan kuu sheegay oo ka baxsan labadan beelood ee meesha ku dirareen waxay goobjoog u ahaanayaan oo markhaati ka ahaanayaan waxa ay ku heshiiyaan labada beelood marka labada dhanba awalba waxaa jiray in qolaba qolada kaleeto dhinac laga keenaya laakiin maantayto shir hadda bilka hor ka dhacay cariska waxaa isugu yimid isimada kasoo kala jeedaan labadii beelood oo meesha ay ku dirreen waxaana la go-aansaday gubashan in halkaa la dhigo ayagaana hadda daqiiqad daqiiqad u wada hadla hadda meesha shirka uu marahayo iyagaa ku ballansan meesha iyagaana wada hadli doona si gaara uwada hadlaya markastoo shir la qabto guddoomiye waxaa la ballan qaadaa waxyaalihii yacni kala gaaray beelaha in loo fulin doono marka waxyaalahaas oo aan fulin baa ka mid a waxyaalaha soo celceliya dagaalkani marka yaa ballan qaadaya in waxyaalaha ka soo baxa shirkaas la fulin doono hadda
wax kasta oo dhaca waxaan filayaa in cashar laga qaatay dad badan oo noolaa xilligaasna ay u dhinteen sababtaa darteed marka waayo aragnimadii kulayl iyo dhibaato badan iyo caruur agoon ayaa laga dhaxlay waxaan qabaa in qolada qolada kaleeto maantayto inay qabto cashar ku filan inay heshay marka inay marka arrintaasi ay ka tanaasulaan wixii lagu ballamo oo ama magax ama meeshaas hanti la kala furtay ay tahay intaba in qolada qolada kaleeto ay soo dhaweyso si dhaqsiyaana lagu kala baxo baa qorshuhu yahay sida hadda maaragtay dee kaba muuqataba sida loo ballamayo gubasha waxa laisugu imaanayaba waa xisaabtan qolo walba qolada kale waxay ku leedahay in la kala qaato kabacdina la gaaro heshiis waara marka waxaan ku weyn ku aanweynahay oo ilaahay aanu ka baryaynaa in colaadaas ay soo afjaranto maxaa yeelay dadkaana dad dagaal sii wadi kara ama diriri kara maaha waa dad wada dhashay waa wiilii artigii wiilii awowgii marka in bilow badan hadda laisku qabaan filaynaa sida sansaanta ay ku socoto hawshaan ay soo dhammaan doonto haddii lahaydna dhaqaalaha ku baxaya marka shirkaasi yaa bixin doona
Eh, gogosha waxaa dhigay eh, beeshaan cumar maxamuud laakiin waxaa ka ka- ka kabay eh, dowladda eh, puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha eh, eh, agab tiro badan oo ay ka mid tahay eh, gogoshii iyo deendo weyn oo ilaa lix boqol oo qof qaada Mhm.
Een, hadday noqoto kuraas hadday noqoto joogaryadii iyo gogashii guud ahaan adu qalab aada u badan bay eh, dowladda puntland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay ku bixisay